dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ah ee jimco walba sidan oo kale hawada idaacadda v o eda idiin soo maraysa waxaana isbuucan idinkaga imaanaya xarunta gobolka waqooyi bari gaarisa toddoba beri ayaa ka soo wareegtay kadib dagaalkii cuslaa ay xarakada al-shabaab ku qaaday xarunta gobolka oo dhibaato fara badan ay u geysatay muwaadiniin kenyaana ku dhowaad ilaa iyo boqol iyo konton qof dad gaaraya ayaa ku dhintay jaamacadda gaarisa university sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay dad kor u dhaafay ilaa siddeetan qof barakac fara badan ayaa ka jira gudaha dalkani kenya iyo cabsi soo soo food saartay muslimiinta ku dhaqan dalkani kenya taasi oo keentay kadib markii xarakada al-shabaab ay weliba kusii hanjabtay inay gudaha dalkani kenya dhibaatooyin culus ka geysan doonto dowladda dalkani kenya ayaa waxay kusoo rogtay bandow gobolada ismaamul goboleedyada gaarisa iyo wajeeriya mandera iyo tana river taas ay ku sheegtay inay kaga hortegayso in qulqulatooyin kale ay halkan ka dhacaan waxayna iminka dowladda ku tallaabsatay inay soo bixiso ay soo shaaciso rag ay ku sheegtay inay ka dambeeyaan oo ay xiriir la leeyihiin xarakada al-shabaab ay ku sheegtay in hantidooda ay gacanta ku dhigi doonto baaritaanna ku samayn doonto sidoo kale waxaa jira shirkado kala duwan oo isugu jira shirkadaha socdaalka iyo weliba hay-ada maxaliga iyo weliba hay-adaha xuquuqul insaanka u doodo oo ayaguna xanibaad la geliya hantidooda qaxootiga dalkani kenya ayaa sidoo kale hogaamiyaasha bulshada iyo weliba hogaamiyaasha siyaasadda gobolkan ay ku eedeynayaan inay yihiin kuwa soo maleegayo dhibaatooyinka ka dhacaya gobolkani waxayna hogaamiyaashu ku andacoonayaan in lagu soo bacarimiyo ama lagu soo diyaargareeyo dhammaan qaraxyada ka dhacaya dalkani kenya gudaha xeryaha qaxootiga dadaab waxayna ka codsadeen madaxweynaha dalkani kenya uhuru kenyatta in dib loogu celiyo dalka soomaaliya ee qaxootiga ku sugan dalkani kenya soomaalida ah barnaamijka jimcaha waxaa nagala qayb qaadanaya maryan xuseen waraabe oo ah xubin ka tirsan guddiga nabadgelyada ee dumarka ee dalkani kenya sidoo kale cusmaan ibraahim cusmaan afmaroor guddoomiyaha guddiga nabadgelyada ee xeryaha qaxootiga ee degmada dhadhaab aan iraahde iyo weliba ismaaciil cabdiqaadir tooto oo ah xubin u dhaqdhaqaaqo arrimaha bulshada waa tahay maryan bal waxaad ka warantaa dareenkaaga ku aadan duulimaadkii ay kusoo qaadeen xarakada al-shabaab guud ahaan gobolkan maxamed horta waxaan u dirayaa tacsiye eheladii carruurta ay ka dhammaadeen horta jaamacadda gaarisa waa jaamacad aad iyo aad u yar jaamacadaha kenya oo la furay u yar tahay laba sano kelix ayayna furan tahay sidii la filahayay si aan ahayn beena uu ay u tilaaba qaaday maxaa yeele laba sano isku xigto ayay carruur qaaday waxaan u arkaa arrin in lala dagaalamahayo aqoonta iyo waxbarashada carruurta ayada ah iyo horumarka gobolka uu ku higsanayo cusmaan ibraahim cusmaan maroor adigu say kula tahay bismillaahi aniga marka hore sida maryan oo kale waxaan u tacsiyeynayaa dadka kenya oo dhan sababta carruurta carruurka kenya bay ahaayeen hooyada iyo aabbaha dhaleen keliya kama xanuunsanin annaga oo dhan ayaan ka xanuunsannay arrintaas iyadee waa arrin annagoo dhan nagu dhacday gaar ahaan waxaan u tacsiyeynayaa dadka waalidiinta eh kuwa dhaawacan ee waxaan ilaahay uga baryaynaa inay caafimaadaan arrintaas ayada ah arrin la yaab la weeyey olajeedadeedana aniga waxaan u arkaa nimankaas way og yihiin ardada meesha ku xaraysan in ay u badan yihiin dad aana diinta islaamka haysanin marka olajeedadooda koowaad waxaa weeyey dadka muslimka ah oo tirada yar waddanka ku tira yar iyo dadka kiristaanka ah oo walaale ah oo nabadgelyo ku wada nool siday dhexdooda dhibaato ku dhigi lahaayeen olajeedada koowaad aniga sida ayada ayaismaaciil hay adiguna ani marka hore maxaan u diri lahaa tacsiyo ehelada iyo qaraabadii laga wada dhintay marka horta maxaan dhihi karnaa arrinta oo ka dhacday collejka jaamacadda waa arrin foolxumo aad u foolxun ulajeedadeedana waa mid muuqato horta marka hore ulajeedada lahayn ayaga maxaa muslimkii iyo iskiritaanka in laiska horkeeno horta taas maysan dhicin fikraddaasna midaan qaadan lahayna maba noqon lahayn haddaba marka maadaama dhalinyaro islaam ay dileen dhalinyaro kiristaankii ay dileen dumar ay dileen dumar la dilayo oo si foolxumo loo dilayo laqoqowracayo inay argagixiso ay geliyaan oo dadkii ay tusaan inay keedyada kale ay tusaan annaga waxaan reebanayna ma laha waayo dalkeen iyo waxbaad ku jirtay ulajeeda ay tahay marka arrintaas waxaa waa arrin oo fulatotoon kugu soo noqon doona maryan waxaa jirto in kenyaanku tafsiiraad kala duwan ay ka bixinayaan inay dowladda gaabisay shacabku gaabiyeen yay kula tahay inay gaabiyeen oo ka hortegi lahaabay kula tahay in dhibaatadan dhacday aniga uu- ma- qofaan eedayaa male dadka dhan way gaabiyeen dowladda way gaabisay dadweynihii wuu gaabiyey bicmushkarka wuu gaabiyey Eh, maxaa yeelay eh, dadkan guri bay soo mareen meel bay seexdeen jid bay soo mareen baabuur bay wateen meel walba way soo waa- waa laga gaabiyey dowladdii eh, laamaha laamaha sirdoonka waa laga warhayey ina wax uu dhici doono laakiin meeshuu ka dhici doono lagama warhaynin tan labaad dadweynaha way ka warhayaan inuu dad soo galay ama uu soo maray maxamedow maanta haddaad adiga isoo marto maxamed waa isoo mara waan dhihi karaa ismaaciil hadduu isoo maro ismaaciil baa isoo mara aan dhihi karaa laakiin qof aan garanaynin wuxuu yahana aan garanaynin wuxuu watana aan garanaynin oo maanta hoteelkayga soo saxday mise gurigayga soo saxday laasin waan ogahay nimankan intay soo duuleen cirka kamay soo degin sidii gorgor marka waxaad aaminsan tahay muwaadiniin wadaniyiin oo kenya ayaa la shaqaynaya ayaa la shaqaynayaa laasin adoo aragtidaada maxay tahay cusmaan aniga aragtidayda wallaahi oo maryan kama dheero horka marka u horraysa waxaa jirtaa ee, aragti dheer maxaan ogsoonahay meelaha xuduudka ah sida haamey sida dhammaajaaley sida meesha la yidhaaho ee, halluuqo mar kastaba kolkay nimankaas ay soo gudbaan dadweynaha raboodka way keenaan way dowladda way usoo sheegaan maxaan masal ka soo qaadanay meesha degalamaa la yidhaaho ayay inta ka hor nimankan ka soo gudbeen toddoba beri ayay waddanka ku jireen maalin walbana shacbiga geedka hergalaan ay sheegahayeen toddoba beri markay waddanka ku jireen ayay xerada dhamaajaal ayay galeen shirow saaka hadda waagi beriyey waxaa rabood ii keenay shan iyo toban nin oo indha xiran in ay magaalada dhamaajaal ay kor fadhiyaan isla haddana sekuritka countiga subcountiga dhadhaab waan gaarsiiyey waxaad arki doontaa ama dhici doontaa in ay weeraraan dadka ayaga oona tilaabo lagaa doodaada waxay tahay dowladda ayaa ka gaabinaysa dowladda ayaa boqolkiiba boqol gaabinaysa arrinta m- m- dadka ah, we- dadweynaha shacbiga ana eed bay ku leeyihiin sababtaas oo ninka tuge asaga oonan meel kusoo hoydo qamin waxba ma fulin karo waa tahay toto ismaaciil maxaad ku dari lahayd adigu aniga waxaa la ilaha horta midda koowaad oo dadka gacanta siinayo al-shabaab magaaladan gaariso mis waqooyi bari xuduudadeena bay xiran yihiin dad ayaana ganacsigooda si fiican oo si toos u socdaa oo ka keenaayo alaab bermuda kale kasoo gelinayaan dhado dalka soomaaliya qaabkay wax kusoo gelinayaan eedda markaa shicibka ayaa iska leh in la dhaho horta anitaa kuma raacsani laakiin eedda maxaa iska leh dadkan oo la shaqaysanayo oo la garanayo oo soo gelinaya al- alaabtan smuggle goodskan soo gelinayo waddanka marka waxaad leedahay koox isku xiran oo ciidamada booliiska iyo ganacsata ayaa hawshan ku ku lug leh way isku wada xiran yihiin security agencyga intuu kasoo qofkan soomaaliya markuu alaab ka keensanayo midda koowaad qasab waa al-shabaab inuu ku biiro horta marka raggan horta al-shabaab aan balaan kala raadinaynaa kuwa annaga aan leenahay smuglaska waa guursi soo gelinayaan waa smuglaska inay boliisti iyo kuddi ee alaabtooda soo marsadaan qasab lacag ayay ku bixinayaan corruption Een, een, maryan ma kula tahay in een, een, ganacsato soomaaliya ah ay yihiin kuwa ka dambeeyo waxa ka dhacaya halkan oo xiriir la leeyihin al-shabaab Ah, maya aniga kuma raacsani maxaa yeelay horta markuu nabadgelye xumo ay dhacdo qofka u hore oo ay saamaynayso wana- waa bicmushirka Ah, maxaa yeelay hadda waxaa dhacday inay eh, bandow uuna saaran yahay bandowgana laba iyo tobanka galabnimo waa la xiraa hoteelkii wax laga cunayay iyo loojkii la seexanayay iyo dadkii kusoo hoyanayay iyo dadkii eh, maxaa ahaaye meesha ama cabitaanka cabi lahaa kulli wixii oo dhan wuu ka xirmay dukaankii wax laga gadanayo dukaanka wuu xiran yahay bicmushtar horta qofka u hore uu uu saamaynayo waaya bandowga nabadgelye xumadana asagay saamaynaysaa qof nabad muxuu ahaa bicmushtar ee ma dhihi kari aniga wax- wuxuu ahaaye xiriir buu la leeyahay mise asagaa la shaqaystaa muxuu ahaa kuwan way dhici kartaa dad ma aragta alaabtan keenahayo inay alaabtii dhexdooda lagu soo qarinayo hubka Eh, dadka keenayana waa dad ba aragtay jimle u keenahaya alaabtan waa lagala wareegaa markay inta keenaan dadka ayaga ee markay soo marinahayaan annaga waxaan leenahay ciidamada militariga waxaan leenahay ciidamada booliiska waxaan leenahay ciidamada sirdoonka waxaan leenahay ciidamo la dagaalamaan eh, eh, argagixisada waxaan leenahay ciidamo oo ma aragtaye sirta kilix bixiyaan oo ns is la dhaho oo oo ku shaqalee inay in- intelligence bis ay ay siiyaan dowladda marka arrimaha kulli ma dhici karto hadday laan ay ay ay la xiriirto laanta kale inay ogaato wa- ma ma- ma dhici karto kulli inay wada gafaan marka aniga hadday tahay hadday tahay inay eh, beecmushtarka la shaqaystaan beecmushtarka midka jimlada keenayo inay tahay way dhici kartaa laakiin midka deegaanka ah ma dhici karta hal mar ah inuu la shaqaysto waa tahay toto hay fikradda inay si qaldan laisku fahmo ma aha laakiin aniga midaan leeyahay waa maxa waxaa waaye ma aha dadka bicmushtarka oo magaaladan ka shaqaysanayo laga yaabo kuwa inay ku dhex jiraan ay ku lug leeyihin laakiin dadka alaabta jumlada keenayo sida ma- ma- ma marin u sheegtay jumlada keenayo waaya dhibaatada oo loyaltiga tusaayo al-shabaab markaa toosa inta halka kusoo geliyaan kuwa oo biliista ah oo lacagay ay siinayaan oo oo road block walba ay kusoo marayaan kuwaas ayagana waa ka mid waa isku dembi markaa wax la kala qaadaya meesha ma laha waa tahay doqor cusmaan adigu gacantaa taagatay bismillaah aniga horta waxaan qabaa shirow dad bamistri ah al-shabaab horta dad annaga ma naqaano wiilka ardayga ahaa ee mandheera ku dhashay ee looyarka ahaa ee daraad ku dhintay meeshan waxaa la sheegay inuu yidhi markii uu galaaska labaad akhrisan hayay jaamacadda inuu ku biiray aabihiina uusan ka war aabihii booliiska u sheegsan waa wargeliyey ha aabihii wuu sheegay laakiin asaga intaas ayada cid ka warqabtay ma jirto markii uu baxsaday un ma ogiye inta hore ee uu isaga oo arday oo galaaska ku jira inuu nimankaa la shaqaynayay buu sheegay aabihii wuxuu sheegay markii uu tegey oo akhriska intuu dhameeyey uu nimankaa ku biiray aniga ma qabo niman mister eh oo kenyaan eh ama qaxootiga ha joogaane in ay al-shabaab la shaqeeyaan waxaa jirtaa abudabey ninka joogo magaalada gaaris ninka jooga oyna weligood is arkin iyo communicationka ku wada shaqaystaan oo intaasoo alaaba iisoo diri lacagta meejaa iisoo gey sidaas ayada ayaa lagu shaqeeya waa tahay xubin kale ayaan u gudbaynaa siyaasiyiinta gobolka ee maryan waxay ku andacoonayaan in qaxootiga ay yihiin halka inta badan laga bacarimiyo laga dhiso qaraxyada ka dhaca guud ahaan gobolkan oo ha halka sartu ay ka qurantay lasoo maray dareenkaaga ka war horta way dhici kartaa qof qaxooti ah oo qaxootinimo wadanka u joogo inuusan ka inuusan ka mid ahayn xarakada al-shabaab laakiin waxaa dhici kartaa maxaa yeele qaxootiga waad ogtihiin inta u xiran dhul yar uma xirna qaxootiga laakiin waxaa dhici kartaa qaxootiga dhexdiisa meel ka mid ah in la hayo oo lagu muxuu ahaaye lagu tababaro caruurtan ama ay hubka dhigtaan oo ay intay maxaa yeele maanta hubka lala soo galay gaarsa oo jaamacadda lagu laayay caruurta ma dhici karto in hal habeena lasoo geliya hu- hubka kenya maxaa dhici kartaa in accumulation la sameeyey mise aruuris la sameeyey oo hal meel lagu sameeyey markaa kadib la soo geliyey annaga ee dhadhaa meeqaan isu jirnaa waa su-aasha Ma- wax ma- ma- wax badan isuma jirno ninka xagga kasoo tago muxuu ahaa halka saaca subaxna laba saac oo soo soconaya gaaris u imaanaya habeenka asaga eh haddii fiidkii ama salaadii salaad subax markii la tukanayo laga soo baxo halkan waa lasoo geli karaa laba iyo tobanka waktiga la galay gaarisa oo jaamacadda gaarisa la galay waa wakti xilligii ugu fiican oo qofka la dhaho waa la geli karaa ama dagaal ruuxa la geli karto maxaa yeele dadka way hurdahayaan marka doodooda waxay tahay suurtagalnimada way dhici way kartaa dhici kartaa inay jaamacad muxuu ahaaye qaxootiga ee laga soo abaabuliyo waa tahay cusmaan ibraahim cusmaan faroor waxaa tahay guddoomiyaha guddiga nabadgelyada ee degmadaas qaxootiga adiga ammaankiisa inta badan ee, ka war haysa doodaadu maxay tahay aniga markaan hadda dhadhaab joogo keliya guddoomiyaha qaxootiga ma ihi maxaa yeelay markaan greta gaarisa joogay qaxootiga anuu i hoos imaan jiray haddana anuu i hoos imaadaa qaxootiga wuxuu la mid yahay magaalada gaaris magaalada gaaris haddii lagu tababaro al-shabaab qaxootigana waa lagu tababaraa waxay ku kala duwan yihiin ma laho aniga waxaan sheegayaa saddexda xero oo ifo one iyo ifo two iyo dhagaxday guddiyaal nabadgelyada ka shaqeeyo oo dowladda ay og tahay ilaa nairobi oo annaga nala shaqeeyo official xafiisyaha la shaqeeyo wixii war sheego ayaa jiraan way dhici kartaa al-shabaab ama burcad cayn kastaba oo hubaysan xeryaha qaxootiga inay intay imaato meel ay ku gabato oo markaa ayada ay ka soo baxdo laakiin meel xere eh oo furan oo al-shabaab lagu tababara xeryada qaxootiga ka jira arrintaas ayada ma jirto mana jiri doonto waa tahay sooto adiguna anigaan soo gaabiyo midaan dhihi lahaa waxaa waay horta dhibaato markay dhacdo masaakiinta way dadka oo saameyntay gaarayso oo dhibaatadana ay ay aad iyada xaggeeda uga sii badan dowladda xaggeeda ka imaanayso qaxootiga markii maanta ay xildhibaano isku imaadaan ayagoo hataa ka fiirsanin waxyaala ay ku hadlayaan qaxootiga masaakiina ku nool runtaa laisku sheego haddii hundred percentka ku nool masaakiinta meeshaas laga yaabo five percent inay yihiin sympathizers mise ay yihiin kuwa oo gacanta siinayo mise oo mise al-shabaab shaqeynay dhalinyaro way jiraan laga yaabo inay laga soo dhex qadqaato qaxootiyaha oo shaqa la-aan iyo iyo masaakiinnimo iyo dhibaato u geynta oo al-shabaab ee dhalacag baan la siinayaa kaale Toto, waxaan waxaan isku waa tahay ee, ee, dowladda soomaaliya xilliga ciidamada qoranaysa qaxootiga laga qoraa al-shabaab qaxootiga inta badan laga qoraa baa la dhahaa sirdoonka warkaas ayuu hayaa miyaada diidanta warkaas ma diidani dowladda soomaaliya ciidamo loo tababaraya gaarisa magaalada laga- laga- laga soo bixiyey aniga xilligaas activist youth activist ah xildhibaankeena aadan barre oo inta laga soo doorto magaaladeena township ayaan hadda ka hor u gudbiyey aan dhahay dhibaatadan ayaa gaarisa ka socota dhalinyaro halkan laga qorayaa ma tallaaba laga miyaa ka hadli la-dihiin waad aaminsanta soomaaliya dhalinyaro halkan laga qori karo dowladda soomaaliya halkan laga qoraya xagga official ah shabaab inay halkan dhalinyaro loogu qorayo isweydiin ma lah taas waa wax oo xaqiiq ah waa tahay ee doqsanahay adigu deegaanka iyo qaxootiga way isla degan yihiin aniga haddaana guddoomiyihii meesha ayade horta waxaan sheegahaya mala ma aha wax run e baan oga meesha libooyo la dhaho iyo dhadhaab inta dhexdooda eh wax mari kara ma jiro wilasha tagtaaganna qaxooti ma aha waa niman deegaan dhadhaab iyo meesha dheertu la yidhaahana saasoo kale ay u taagan yihiin kuwaasoo burcad dabcan kuwaasoo bulcad ah oonan qaxootiga ka imaanin deegaanka ka imaaday dad bulcad ah oo qaxootiga joogo oo dadka dhaco oo du- oo oo meel walba jabsado way jiraan laakiin waxyaalaha qaxootiga ay nimanka mudanayaasha ay ku sheegayaan ee ay ifo ifo ifo ifo markastaba ay leeyihiin waa siyaasad maxaa yeele qaxootiga kuura badan bay qabaan aad iyo aad u dhegan kenyaan badan baa dhex degan baad leedahay yaan badan baa dhex degan kuura badan bay qabaan marka waxaan ka baryi lahaa nimanka embiyaalke markay hadlahayaan hadalkooda normal ha ahaado xagga siyaasadda xagga siyaasadda ayaynan u leexinin yaynan u waa tahay maryan een, ma- ma oran kartaa in siyaasad ay tahay oo آه، maxamed horta maanta maali- maalin siyaasad aan ka hadlayna ma aha maxaan iskugu imaana xanuunka naqabta waay xanuunka naqabta waay ninkii siyaasad u bedelo hadalka maanta laga hadlayo oo kenya ay ku dhammaatay oo intaasoo naf ay ku go'day آه، aniga waxaan u arkayaa inay uma arkin muwaadin آه، tan labaad tan labaadaan kuu sheegaya way dhici kartaa way dhici kartaa inay qaxootiga uu ku jiro shabaab inay qaxootiga laga aruuriyo shabaab inay qaxootiga ay u tahay saldhig shabaab ma garatay way dhici kartaa laakiin maanta oo oohin ee noo taalla oo weer uu noo xiran yahay haddaan dhahno maantadan maanta ah siyaasi aan ka hadlaynaa qofkaa mu'aadin ma aha waa tahay een, waa tahay aan- aan- waad qodob kastoo ku dheeraanay waad sitato wax yaraan ku darayaa oo oo runta horta xaqiiqda lagama carri karo dhibaatadan gaarasa kelima u yaalin mandheera way ka dhacaysay wajeerna way ka dhacaysay nin qarax isku xirayo ayaa hadda ka hore ku qarxay isbitaalka hortiisa idaacaddihii markay duubeen lah dadkii la dhahay yaa la dirin siyaasadku ma jirto meeshan laakiin ma ogin dadkii tabiyaan ka mid ahin annagu inuu qaraxaas dhacay ninkaasna tabiy siyaasadda way tahay cad weynayna ku leedahay siyaasad waa taas kuu soo noqon doona waa tahay qodobkaas waynu ka gudbaynaa waxaa jira in een, een, siyaasiyiinta gobolka ay sheegeen inay aqoonsadeen iminka in madaarista qaar masaajida qaar lagu tababaro xarakada al-shabaab taas micnaheedu waxa weeye in gaarisa xarakada al-shabaab ay joogto ka warran dareenkaagu way joogtaa xarakada al-shabaab meel ay joogin ma leh kenya oo dhan bay joogtaa waddan oo dhan bay joogtaa etoobiyay joogtaa meel walba way joogaan Eh, gaarisna qaas ahaan bayba u joogaan maxay inooga dhigteen annaga saldhig waxaa weeye annaga magaalada gaaris sidaad og tahay magaalada gaaris gacanta midigta waxaa lagu hayaa diinta masaajidada waxaa dhici karaa masaajidyada qaarkood inay ay samaynahayaan towbar waxaa dhici kartaa inay dugsiyaha samaynahayaan waana laga warhayaa waa laga warhayaa ee waxaa weeye afka laguma cadaynan hadda ka hore markii la xanuunsaday hadda oo boqol iyo sideetan qo- boqol iyo afartan iyo sideed qof ay ku dhimatay ayaa la xanuunsaday waana qasab in la soo bixiyo waatay dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa een, idaacadda v o eda cusmaan ibraahim cusmaan afarool gudoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada dhadhaab iyo weliba maryan xuseen waraabe oo ah gudoomiyaha ururka haweenka ee nabadgelyada gobolkan iyo weliba ismaaciil cabdiqaadir toto ayaana barnaamijka nagala qayb qaadanaya oo u dhaqdhaqaaqo arrimaha bulshada Een, cusmaan een, haddii aan doodeenna kusoo noqono shacabku ay cabasho badan ka muujinayaan bandowga lasoo saaray iyo weliba een, qaarkoodna ay cabasho ka muujinayaan een, hanaanka ay dowladdu ee u samaysay bandowga dareenkiina ka war waxaan rabi lahaa arrinta madarisada inaan dib ugu noqdo madarisada horta xaddaaf weeye beli bay koobnayd oo culummada akhrinayso iyo caruurta akhrin iyo annaga kontaroolkeeda aan ka saynay waxaa jira shirow boqolaal kun oo dugsi oo qur-aan ah oo dadka akhrinhayo oo taxfiida oo dadka akhrinhayo nin garanhayo uusan jirin aniga maanta madarisada gaaris wax aan ku xisaabi karo oon ka bixin karo ma jirto waxaan dhihi lahaa nimanka culummada ah ee gaarisa ku dhasheen ee diinta wadi jireen ee waaweyn in ay gadaal ugu noqdaan oo wixii sax iyo wixii kale ay kala ogaadaan aan ku soo noqdo midda bandowga bandowga county commissionerka wuu ka hadlay wuxuu ka hadlay in ay tahay muddo yar markii oo uu jan- jan- jananka booliiska uu u cilaamiyey ka dambe wuu ka hadlay wuxuu sheegay inta nabadda laga sugahayo in ay tahay waana caadi in ay ilaahay magantiisaan tahay ee kolkuu meesha dhibaato ka dhacdo ee wax yar oo bandowga lagu sameeyo marka aniga hadda bandowga uma arko wax sidaa usii weyn waxaan u arkaa wax nabadda lagu xallina qayb nabadda ka mid ah xalinta nabadda ka mid ah aniga sidaasaan u arka Fiiri, aan ku soo noqdo hal mar eh, qodobka hadduu dhameeyey eh, muse cusmaan wadaadadeenna waa dad toosan oo aalgaraa horta dad oo toosan dad oo ayagana toosan yihiin mise inay qaloocan yihiin la garanayna fara badanna way soo baxeen gacma dheere oo al-shabaab ka tirsan oo ah hogaamiyaha ee goboladan een, inta badan dhibaatooyinka dadka geysanaya dowladda kenya ay ku tirinayso waa culimmadii gobolka soomaha gobolkuna ka soo jeeda ani midaan dhihi lahaa maxaa waaye wadaadadeenna horta wadaado masaakiinaa jirta dowlad markay soo faragashato waxan da- dad masaakiin ayay galaabsanaysaa laakiin ayagaa asgaranaayo dugsiyadeenna annaga xilligaan akhrisan jirnay iyo madrasooyinkeenna iskuulka dharka aan uga soo baxnay ayaan ku tegi jirnay maanta khamiisyo madow baa magaalada gaarayso dugsi ar- ardayda loo xiraya uniform baa loo xiraya maxaaba ulajeedada maxaa waaya fikraddan intay ka imaatay ilmaha dugsiyadan ku jiro wax loo akhrinayo dowladda kenya ma garanayso marka iyadana xaggaas in laga wada fiirsado oo dadkii wixii ay la wada ogyahay in loo hagaajiyo forum oo oo oo control lagu wada subinayo licensing board loo hagaajiyo ayaa codsanay aniga waxaan rabaa inaan dib ugu noqdo ee, shirow adduunyada meel ay dhibaato ka jirin ma jirto waxaa jirtaa wakti oo sideedda gobol ee kenya ay ku shireen meesha bomas of kenya la dhaho waxaa madaxweyne waddanka ka ahaa moi kibaki baa ka ahaa gobol walba maxaa ku dhibhayaa kolkii la yidhi odaygii u hadlahayey gobolka dhexe central province wuxuu sheegay hal milyan oo ee, oo mungiti inay jiraan oy dodoobeen oo dadka kenya ay ka baryahayaan in dadkaa lala qabto nabadda lagu soo celiyo marka gobolkan central province yaa shiftoobay ma ahayn arrinta dhallinyaraha shiftoobadayahay waxaan rabnaa hadda madarisooyinka gaaris waa boqolaal kun kuwa fiican baan ogo annagaba carruurtanada ay wax ka barteen hadda jaamacadaha ku jiraan wax dhibaatooy qabaana jirin marka iyada waxaan rabi lahayn madarisooyinka in lasoo kala saaro culummadana in lasoo kala saaro dugsiyaalka qur-aankana in lasoo kala maryan ma qabtaa in darsooyinka la kala saarado ha aniga aad baan u qabaa in madrasooyinka la kala saaro madrasooyinka naftigood siyaasiga markaan ana- hadda ay hadlahayaan iyo dugsiyada dugsiyada iyo mad- madrasooyinka dad muslimiina ayaa jiraan oo sirdoonka ka shaqeeya dad muslimiin oo magaalada degan oo nabadgelyada ka shaqeeya aniga iyo musle cusmaanba aan ka mid nahay dhalinyaraa jirta caruuraa jirta caruurta naftigood war way soo sheegi karaan saa isaasaan haldha way dhihi karaan waxaan rabnaa annaga madrasooyinka iyo dugsiga in la baaro oo la kala bixiyo oo wixii ay barahayaan carruurta la ogaado maryan culimmadu waxay ku doodeysaa in nin ilaa hadda aan la haynin marka laga reebo een, taliyaha ciidanka een, jubbooyinka ee al-shabaab een, gacma dheere inaan la haynin muwaadin ah oo madrase soo dhigtay ama gaarso ka yimid oo qarax magaaladan ka sameynay ama dhibaato ka sameynay doodooda maxay tahay ninkii maalin dhaweyta isku qar- eh, ku qarxayay isbitaalka agtiisa oo oo macalin dugsi buu ahaa annaga xaafaddanadu deganaa Eh, muxuu ahaa muxuu ahaa sheekh la aaminsan yahay sheekh bashiir bay dhihi jireen carruurta shabaab ma wejigay uga qoran tahay inay shabaab yihiin waa tahay een, waxaa inoo soo haray qodobo badan hay-adda cusmaan een, sidee bay kula tahay adiga een, dowladda hadda iminka waxay soo saartay een, xawaaladii waa ay xirtay waxayna soo saartay siddeetan iyo lix muwaadiniin oo kenyaan oo soomaali ay ku jirto iyo weliba shirkado inta badan soomaalidu een, lafdhabarka dhaqaalaha u ahaa in maanta albaabada laisugu dhiftay ka war arrintaa aniga lama fiicino waxyaalo fara badan oo khalada baa jira waxaan shalay shirow arkahayay lista oo uu ku qoran yahay ninka ninkii la dhihi jiray ninkii ii sheeg umal uu ku qoran yahay umal aniga xajki u dambeeyey ayaan waxaan isla joognay makaan isla joognay asaga oo nabadgelyo doon ah oo dowladda sacuudiga weydiisanhayo inuu nabadgelyo rabo sacuudiga wuxuu u weydiisanayana al-shabaab buu ka cararahayay ninkii asaga ahaana shalay listaa lagu soo qoro waxaa la yidhi al-shabaab ayuu ka mid yahay waxaa la og yahay oo dadka kenya oo dhan ay og yihiin ninka keliya ee yidhi taariikhdayda ma dhaafahayo laakiin wix alla wixii xadgudub oo nabadgelyada waddanka lagu samaynayo diintana ay ogolayn aniga waan caddaynhayaa aniga waxaan ka soo horjeedaa dadka faraha badan oo xeryaha qaxootiga joogo ama jooga deegaankan gaarisa ee beecmisterka eh ee siday u dhan yihiin lagu soo qoray al-shabaab ay la shaqeeyaan warkaas warkii fududaa ee maalidhood madaxweynaha loo geeyey isagoon loo fiirsanin kii oo kale weeye maryan adigu kaa waxaan dhihi lahaa baaritaan loogu celiyo gadaal ha loogu noqdo haye maryan Ah, horta aniga waxaan u arkaa dawladdu way xanuunsatay dadka kenyana way xanuunsadeen marka xawaaladohan hadda la xiray amerikaba intay xawaalad xirtay xawaalada ay xirmi weyse ee xirnaan weyse dadkan ayaga ahna baaritaan unbaa lagu samayn ma ogi muddaha la siiyo marka xawaaladahan baaritaan baa lagu wadaa dad badan baa ku nool aniga aan ka mid ahay waa liigu soo xawilaa lacag oo maxuu ahaa odaygayga wuxuu ka shaqeeyaa soomaaliya Eh, mishaarkiisa waxaa naloo soo mariyaa waxaa nala soo maraya xawa- xawaalada annagoo dhan baa ku nool soomaaliya oo dhan baa ku nool muxuu aha xawaalad ummad idilna lama baabi'in karo maxaa yeele waxaa waaye lifeline waa nolosha laynka nolosha oo u socda soomaali waaye lama baabi'in karo qoy soomaali idil lama baabi'in karo xawaalad lama xiri karee baaritaan baa ku soconaya wakti aan siino dowladda way xanuunsatee xildhibaanada iyo iyo iyada madaxdana waqooyi bari oo la yimaadeen liftigaas dad badan maysan imaan sirdoonka dad waddanka soo badan saara annaga baan u malaynayno inay kuwa gacan ku-dhiigliyaha oo al-shabaab ay garab siinayaan oo ku jiro way jiraan litigaas intelligence anagaba gaarkeena ayaan dhacna u fiirinayni nin sheekh sheekh sheekh ayaa jiro oo hataa oo geeriyooday marxuum ah ayaa ku jira listiga marka sheekh xasan abdiraxmaan ayaa ku jira listiga waa ceb sheekh umul waa qofka keli oo wadaadka keli wadaadadeenoo dhan afkay xirteen laakiin wadaadka keli oo bannaan intuu la soo istaago al-shabaab waxaa subinaysin waa xaaraami waa qalad adoo maasanta waa tahay waqtigaa nagu socda waa tahay Waa- waa tahay soomaali kenya haddii aan nahay bisinesyada oo xawilaadaha oo waddanka ka shaqaynayo qalad yaa loo fahmin markii la dho xawilaad yaa la xiraya horta yaa ka shaqaynaya midda koobaad dhallinyaradeenna kenyaanka ah waayo dhallinyaro waa dhibaatada meel walba laga sheegayo shaqaalaha hataa oo u shaqaynayo waa dad reer soomaali ah waa dad soomaaliya kabad imaada horta badankii marka muwaadiniin kenyaan kama shaqeeyaan haddii badan ay muwaadiniin kenyaan maanta ka shaqaynayaan oo dhalintoodii ay ka shaqaynayaan halkan intelligence xataa gudaha waa laga dhexli karaa laakiin kibandhigii Waa- ayaa dad- dad- waa- waa- waa tahay maryan dadka ka shaqeeya xa- waa tahay dadka xawaaladaha ka shaqeeya ma aha dad- dadka xa- dadka xawaaladaha ka shaqeeya ma aha een, dad kenyaana ka war arrinta arrinta arrinta ah, xawaaladaha dadka ka shaqeeya kenyaan ma aha waa khalad maxaa yeele aniga waxaan garanahayaa xawa- hadda dahabshiil oo kale dahabshiil ninka chief accountant u ah waa regaris xawaaladahaas ayaga ah dadka ka shaqeeya boqolkiiba siddeetan iyo shan waa reer kenya su-aashu waxay tahay een, xawaaladaha la xiraya saameyn intee leegay bulshada ku leeyihiin Eh, wallaahi waa geri arrintaa ayada eh. laakiin hadal baxaan rabaa inaan gacan siiyo maryan ay ku hadashay muwaadiniinta kenya ayaa maalin walba meel bilaasha ku dhintaan waxaa dhintaa weliba dadka dadka u muhiimsan shirow sidaad og tahay ilmaha shan iyo toban jirka eh haddii la dilo waxaa la bixiyaa dowladda waxay bixisaa boqolkii boqolkii boqol bay bixisaa cusmaan ibraahim maanta haddii la dilana boqolkii labaatan baa la bixiyaa boqol iyo afartan iyo toddobada cunug ee meeshaa lagu dilay afar kun oo aniga da'dayda eh ayay ka xanuun badan yihiin soo ma la garan arrinta xawaaladda la xirahayo arrin meesha ku jirta ma aho soo ma garanaysa marka dowladda hadalka maryan waa boqolkiiba boqol baaritaankaeda yaanan la hor istaagin dowladdana waxaan ka baryay waa inay si dhab e wax u baarto sa waa tahay soddon libriqsi baan ku siinayaa muxuu yahay xalka gobolka nabad ku noqon karo halka gobolka nabad uu ku noqon karo waxaa weeyey in la keeno mu'aadiniin u dhasheen maga waddankanayto oo afka soomaalida ku hadlaya Eh, maxamedow horta waxaa nasiib darro ah oo nagu dhacday oo siyaasiganagan ay ka aamusan yihiin wax alla wixii wiil ahaa oo ama wax u bartay ama militariga ku jiray ama sirdoonka ku jiray ama ebida ku jiray ama wax kasta ku jiray inay magaaladan laga qaaday tusaalaan ku tusayaa wakti waxaa jirta nin la dhaho sulaymaan rashiid uu joogi jiray waktigan oo sbegto ah haddana uu joogo muranga meel la dhaho oo central kenya dhadhaa buu xoreeyey qori waa laga waayey wax dhaco waa laga waayey wax jid istaaga la waa dadweynahana dal tol muxuu ahaa dhib umuu geysanin asagana w- waddankiina wuu xoreeyey huboo dhanna wuu naga soo bixiyey maxaana loogu diiday dhallinyaradanadii annaga noo dhalatay oo wax noo baratay oo dowladda noogu jirtay inay meeshan ka shaqayso nin nimankii magaaladan u dhasheen ha la soo celiyo ama ha noqdaan reer mandheera ama ha noqdaan reer wajeer laakiin nin soomaaliyeed oo afka iyo sirta soomaalida fahmayo oo dadka ku dhex qayili oo dadka dhex soconi oo masaajidyada ku tukani oo waxa la akhrinayo ogaani waxaasoo dhan ha- ha la keeno waa tahay cusmaan adigu Eh, soddon libriqsida haysataa aniga waxaan gacan siin hayaa hadalkaa laba qodob oo inta ka hor inta ka dhacday ninka saleebaan rashiid la yidhaaha markuu joogay eh, meesha xeryaha qaxootiga markuu joogay lix bilood buu wuxuu soo bixiyey laba boqol iyo afartan qori buu soo bixiyey nin xasan la yidhaaho oo muddo yar joogay laba bilood joogay lix qori buu soo bixiyey ninkii la soo bixiyey anigu ahaa nimanka hadda joogaan ee labalabada sano joogaanna qori weligood intay i weydiiyeen german qori intee loo doonaa mayna dhihin waxaa kaloo jira ee shirow waxaa kaloo jira nineteen sixty three iyo markuu imaaday maxamuud cali saalax meeqaa sanaa udhexaysay in badan baa udhexaysay soddon sano iyo wax ka badan baa udhexaysay insecurity lacagtii ku bixi jirtay maalinkuu maxamuud cali saalax meeshan imaaday xafiis ka fadhiistay iyo lacagta ciidaha development u qaaday marka xalka waxaa weeyey weliba hadalka maryan ay leedahay ee nin soomaali un hala keeno waan ka duwanay mandheera kuwii ku dhashay mandheera hala geeyo gaarska uu ku dhashayna gaarsa la keeno marka ma iskaabi kartaan ma isbuuxin kartaan waa isbixin karnaa haa waa isbixin karnaa ma oho ma oho ciidan soomaali eh hanaloo keeno waxaa weeye dadka mas-uuliyiinta ah kamaa hadda ninka xerada dhadhaab u weyn eh, hadduu yahay eh, saleemaan rashiid oo kale haddii maxamuud cali saalax berri dowladda ay barido oo lagu soo celiyo gobolka oo county commissioner uu fadhiisto ama wajeer ama meejan fadhiisto waxaa jirta wax ka ninkii maxamed ah, la dhihi jiray eh, eh, jananka ay booliiska u weynaa waxaan rabnaa in dadkaas soomaalida ee aqoon-yahanka in in dib loo soo celiyo si ay waddanka nabad ugu soo celiyo waa tahay toto adigu een, ugu dambeyntii aniga midaan yeelaa horta gaariso muddo dheer ah, dhibaatooyin waa dhacayeen county commissioner ayaa halkan loo jooga xataa oo ka soo shaqeeyay muddo dheer ee dhib ku qaadatay inay nabadgelyada gaariso uu ka shaqeeyo ninkii anagoo alkeenina ayaa la dhahay waa la qaaday sms baa lagu qora oo baa baa lagu transfer gareeyaa la dhahay madax oo siyaasi oo magaaladan ka imaato oo ka imaato gobol oo anaga countigeena ka imaato ayaa halkan ka qaadeen sababta loo qaaday reer gaaris ismay weydinin maxaa khatoor looga qaaday magaaladan markii uu nabadgelyada aan kala shaqaynayn dumarku oo- ayuu la shaqaynayay nin islaam uu ahaa masaajidada ku tukan anagana dhex joogay maxaana looga qaaday markina laga qaadana laamu county commissioner laga oo asaga marka horeba laamu oo gubanaysa wax ka qaban waayey ayaa halkan naloo keenay waay aana loogu keenay annaga maalinba qabilyaalada horta nagama dhammaanayso tuugga hadduu tuugga yeena tuuggeena qabiil aan rabnaa inaan u yeelno oo annaga aan dabad gashano midkii ficnaana maxa- maxaa rabnaa inaan inaan sawirkiisa aan ku qaadano hal isku qaso horta waxa ree gaarasa horta gaarasa haddii la- annaga meeshaan ku dhallaan garanayno wa waa tahay waqtiga aad noogu yar madaxdeena aad gaarasa umaasan tahay ha lagu- aad umaasan toto waa tahay dhibaatada ugu daran ee dadka wax noo tari lahaa ay la joogi layihiin siyaasadda maxamuud cali saalax asagoo la bedelahayo sookiimo oo halkan aan dhaalin arboy ka barinay asagoo la bedelahayo oo siyaasiyiin ay dabada kaga jiraan soo annaga halkan ka hadalnay ma oonayna ninkan ha ka bedelin meesha marka dadkii soomaalida ahaa ee wax tari lahaa waxaa hoosta kaga dabada kaga jiraan ama nin kastaba siyaasiyiinta ay kaga jiraan Waa tahay. marin adigu Eh, horta horta maanta xanuun badan baana qabtay maanta dhibkana qabsaday oo ama ninkii as- dowladda ama muxuu ah nabadgelyada wax ka qaban lahaa naga bedelahayo sida runta ah waa siyaasiyan siyaasiyiintanada anagoona kala saaraynin Eh, ama ha noqoto muxuu ahaaye kii mandheeraa joogo ama ha noqoto midka joogo meesha u dambeysa oo boodaa joogo oo m c a ga ah aniga waxaan kuu sheegahayaa dhib uu siyaasi noo keenin inays- inuusan nagu dhicin siyaasiyiinta dhibaatadooda waxaa ka mid ah countiga garis laba sano ay hadda shaqaynaysaa labadaas sano fuuta aan ku jiida iyo jiid yay ku shaqayn arrintaana siyaasiyiintaa ka dambaysa nin kasta oo siyaasi ah wuxuu rabaa inuu gabanaha jeebkiisa soo god horta aga maxaa maxaa fiicnaan lahayd siyaasiga inay isku xirnaadaan markay isku xiran yihiin dulduleel dhexdooda lagama helayo maxaa la rabaa nabadgelyada county governmentka wajeer mandera garissa tana river waa saddexda ugu daran inay ka geystaan nabadgelyada gacan oo lacag ay siiyaan gudiyada nabadgelyada oo shaqaynaya haddaba dhegeystayaal halkaas ayay noogu eg tahay faaqidaada isbuucan oo si toos idinkaga imaanaysay xarunta gobolka waqooyi bari waxaan idinla socodsiin anigoo maxamed faarax shila waxaan igala qayb qaadanaya cusmaan ibraahim cusmaan afmaroor oo ah gudoomiyaha gudoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada dhadhaab iyo weliba maryan xuseen waraabe oo ka tirsan guddiga nabadgelyada heer gobol ee gu- nabadgelyada qaybta dumarka iyo weliba ismaaciil cabdiqaadir oo ah sargaal iminka u ololeeya arrimaha bini'aadanimada waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo